yaxye cabdulqaadir abuukar oo ahaa wiil dhalinyaro toban iyo shan sano jir ah ayaa kooxa burcad ah waxa ay ku dileen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kooxda dilka geysatay ayaa la sheegay in ay soo dhaceen taleefanada gacanta iyagoona baxsanaya ayayna rideen rasaas ay iskaga celinayeen dad shacab ah oo soo bursaday mid ka mid ah rasaasta ayaa halashay wiilka da-da yar taasoo keentay ugu dambeyntii inuu u geeriyoodo dhaawac kasoo gaaray niyaho dhacdo meel foolxuna meeshaan ka dhacday arrin naxtin leh nin walaalkeena oo ingiriis kugu tuuga oo moobeello soo dhacay oo dad shacabaa bursanayay marka yarkii markuu inta marayay meeshaasuu iska tagnaa wiilka nin oo wax galabsada ama dhacdada wax ka lahay waa dadka bursanaya xataa ku jiro maahan kuwa bajaaja meesha soo mar oo niman bajaaj oo qoryo wataa meesha saarnaay dadkii bursanaya shacabkii nimanka xabad suurida xabad iskaga reebaysa dhahayn xabadday ku reebaysa dhahayn yarkaan oo xabad galabsano masaakiin oo meel iska fadhiyo meeshaan iska taagan dad badanaa meeshaan fadhiyay dadka dhan ay dhinac martay xabadii asigoo albaabkaas taagan xabad ku dhacday xoogaa waa noolaa ilaa hal saac ilaa hal saac walax waa noolaa isbitaalkaa la geeyey cabaar kadibna saas dhaawac saa'id oo ahayo isla markiina dhaawacii oo dhintay beledweyne ayaa ka mid ah magaalooyinka soomaaliya ay waayadan ku xoogan yihiin kooxaha burcadda waxaana qaybta ugu badan kooxdaas ay yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo isku soo siibay dareyska ciidamada